bismillaahi raxmaan raxiim subax wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada warka subax ee dalsan qodobada ugu dooroonna waxaa ka mid ah isku soo baxyo taageero loogu muujinayo ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya oo ka dhacay magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada jigjiga oo soo dhaweeyey magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka xamse cabdi barre uu shalay magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda dalka taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ciidamada ku sugan deegaanka bariire ugu baaqay inay ka hortagaan weerarada ay al-shabaab ka geystaan gobolka shabeellada hoose dad saameyn ay ku yeesheen roobyarida ka jirta dalka soomaaliya oo xaalad nolol xumo ku haysata deegaanka garasbaalley ee duleedka magaalada muqdisho gudoomiyaha golaha shacabka oo kulan la qaatay safiirka waddanka norway u fadhiya dalka soomaaliya wararka dibadda warkeena su waxaad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah hogaamiyeyaasha muslimiinta maraykanka oo kulan la qaatay koongareeska maraykanka iyo dowladaha masar iyo israa'iil oo kula heshiiyey midowda yurub in loo iibgeeyo gaaska dabiiciga ah
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wacan u wanaagsan waa subaxnimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha juun sanada laba kun iyo labayabaatan intii aad maqasheen dulmarka warkayga subax ayay ahaayeen markana kusoo dhawaada qodobadii oo intaasi ka faahfaahsan oo idin akhriyo anigoo cabdisalaan juulo shaakir aanu ku bilownay isku soo baxyo lagu taageerayay ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka soomaaliya xamse cabdi bare ayaa xalay waxa uu ka dhacay magaalada nairobi ee caasimada wadanka kenya dadyo aad u fara badan oo boqolaal gaaraya haween caruur odayaal iyo dad shacaba isugu jira ayaa isugu soo baxay caasimadda waddanka kenya ee nairobi iyaguna taageero u muujinayay ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay dadka shacabka ah ayaa goobta ka hadlay warbaahintana la hadlay waxa ayna sheegeen in ra-iisul wasaaraha cusub ay ka sugayaan in isbeddel laba uu sameeyo rajo wanaagsan ayayna ka muujiyeen dadka shacabka ah qaar ka mid a shacabka xalay isku soo baxay magaalada nairobi caasimadda waddanka kenya oo haween u badan ayaa hadaladooda waxaa ka mid ahaa
si loo damaashaadaayo dallaan carruur ciyaalna waa kuwan waa wada joogaan caawa farxadin lama soo koobi karaa dhihi karaa run ahaantii aniga waa dhowaa walaal magacii waa bahje axmed cabdi waxaan halkan ugu hambalyaynayaa reer wasaaraha loo magacaabay soomaaliya xamse waxaa la reer wasaarihii dalkiisa iyo dadkiisa aan facaalaha ka dhigo aad baan ugu faraxsanahay waxaan iskugu soo baxnay nairobi gaar ahaan islii ayaan iskugu waxaan ka rijaynaya inuu noqdo madaxweyne wanaagsan oo soomaaliya oo dhan isku keeno iyo caalamkaoo dhan sidii habeenkooda dheheen soomaaliya oo heshiis ah oo dunida la heshiis ah marka waxaan rajaynayaa wax badan inuu tari doono dalkiisa iyo dadkiisaba asalaamu calaykum kulley waxaan filahay maaragta wax badan oo maaragta bulshada iyo maaragta waddankiisa saameyn ku yeelan karo inuu bedeli karo marka insha allah waxaan leenahay soo dhowow mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay inuu ilaahay xilkooda la garab galo oo mas-uuliyadda ay qaadeen sida ilaahay ugu talagalay uga soo baxaan soomaaliyo dhan baa sugaysa meelay joogtaba dal iyo dibaedba waa lagu dhibaataysan yahay dalkeenna dhibaato baa ka jirta dibadaha waa lagu dhibaataysan meel kastoo aan joogno qurbaha ani halkaa nairobi baan joogaa dhibkeeda ma yeera laakiin meel kasta aan joogno soomaali waxaan leenahay dadka la doorto mas-uuliyadda qaado inay ilaahay ka baqdaan oo dadkaas daacad u noqotaan oo xilkan ila magacaabay si nadiif ah u gudataan oo biri ka maalin maalinta qiyaamo la tago nin walba waa la xisaabinayaa wuxuu geystay wuxuu guday wuxuu maxay tahay horumarsada wanaag iyo xumaanba marka waxaan leenahay ra-iisul wasaaraha cusub oo la doortayoo haddaa dowladda u cusub tahay marka waxaan leeyahay si wanaagsan oo sharaf leh xilkaada u gudo ummadaada maxay tahay wax u qabo waxtarna in allaha kaa dhigo dowladdana waxaan leeyahay khilaafka iyo dhibaatada iyo qabqabka iska daaya si nadaam ah soddon sanaa dhibaato lagu jiray dadkii shalay dhashay ayaa maanta waxaa dad ilmo dhalay ilmahay dhali doonaana ma yaqaanin fayuujirkooda waxuu noqon doonaa marka waxaan leenahay anaga maxay tahay dhibaato kusoo kornay oo colaad la kowsanay waqtigeennii kuwaan dhalna maanta weli colaad maxay ahayd ku jiro oo weli dalkooda aanan si fiican u arkin oona aqoon u lahayn marka jiilba jiilka ka dambeeya ilaahay waxaan uga baryaynaa inay nabad iyo soomaaliyo heshiis ah oo adduunkana heshiis laha siduu xashan sheekh sheegay maxaa ay tahay lala noqdo oo waddankeena loo dadaalo oo qoqobka iyo dhibaatada iyo colaadda iyo qabiilka layska
qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada nairobi oo isku soo baxay sameeyey taageerana u muujinaya ra-iisul wasaaraha cusub ayay kuwaas ahaayeen dhanka kale jigjig haddaan eegno qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada jigjiga waxay soo dhaweeyeen magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka xamse cabdibare iyagoona alla kaga baryay in xilka u fududeeyo qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada jigjiga ayaa warfidiyeenka la hadlay aad baan ugu faraxsannahay boqolkiiba boqol ra-iisul wasaare xamza aad baan u soo weydhaweynaynaa sababtoo waa nin soomaaliyeed waa qoyahan soomaaliyeed waa nin kartile waa nin ummadda soomaaliyeed kulay haryey soomaaliyeed boqolba aad baan usoo dhaweynayna haddaan nahay dhallinyarada soomaaliyeed iyo dhammaan bulsho weyn intaan arkay run ahaantii aad baa loogu dabaaldegaya boqolkiiba boqol sababtoo ah wanaagga iyo fiicnada lagu tilmaamayay iyo inta looga bartay asagoo haddana ra-isul wasaare loo noqda aad baan usoo dhaadaan ummadda soomaaliya aad baan ugu faraxsannahay boqolkiiba waxaana filaya insha allahu tacaala caqabadaha fara badan oo ummadda soomaaliya meel kasta joogtay ku jiraan inuu insha allah taala ka saardo ilahina wuxuu ku fududayn doono waan u mahad celinaynaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud laftiisu magacaabada uu magacaabay aqoonyahanka soomaaliyeed ee kartada ee aqoonta iyo tayada iyo dadnimada ku ognaaday asalaamu calaykum magacaygu waa jaamac kadiye waxaan ka mid ah shacabka magaalada jiga aad iyo aad baan maanta usoo dhaweynaynaa go-aanka taariikhiga ee uu qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud inuu mudane xamse cabdibare u magacaabo ra-iisul wasaaraha dalka waana taariikh ugub ku ah dadka soomaaliyeed in uu maanta ra-iisul wasaaraha usoo xesho inay isku xisbi yihiin muddo dheeray soo wada ahaayeen saaxiibo isku dhow isla markaana ka mid ahaa raggii kambeynka u garanayay labada kun iyo labaiyo tobankii kaasoo markii uu mudane xasan sheekh maxamuud xilka ku guulaystay una ka dhigin xubin ka mid a xukuumaddii lasoo dhisay iyo sidoo kale ragga u garowdhow runtii waxaad arkaysaa in xamse uu yahay qof aan ka bixin ballanta islamarkaana ku dhagan saaxiibtinimadii soo jireenka muddada dheer ka dhexaysay isaga xasan sheekh maxamuud
taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed odobaa yuusuf raageey waxa uu ku sugan yahay deegaanka bariire ee gobolka shabeellada hoose dadka shacabka ah bulshada rayidka ah ayuu kulan la qaatay waxa uuna bulshadu kala hadlay arrimo kala duwan ciidamadu inay la shaqeeyaan ciidamaduna wakhti kasta diyaar u yihiin in dadka shacabka ah ay ka garab istaagaan wax kasta ay u baahan yihiin deegaanka bariire ee gobolka shabeellada hoose ayuu kula hadlay dadka shacabka ah halkaasi ku dhaqan taliya odobaa yuusuf raage
waxa ay u taagan tahay oo ay duurka ugu jirto oo ay uga soo fogaatay qoyskeedii oo ay uga soo fogaatay carruurtoodii oo ay uga soo fogaatay waalidiinteed oo ay u soo gasha halkan ayadoo dan shakhsiyahoy ka shaqaynaysa aysan jirin inay yihiin ilaalinta iyo badqabka ummadda soomaaliyeed soo maha saas daraaddeed wax kasta ee bulshadeenna dhib ku ah wax kasta ee dhaawacaya qaluubta bulshada cid kastoo naga miduhuna waa inay ilaalisaa bulshada annaga waxaan u taagannaha waa bulshada waxaan dareeska u gashanna waa bulshada waxa aan ilaalinayno aan ka ilaalinaynana waa cid kasta ee halis ku noqon karta naftooda iyo maalkooda sharafkooda iyo cisigooda taas ayaan ka ilaalinaynaa idankiisa ciidamada kale hadda jooga iyo adig maanta wixii ka dambeeya si nabadgelyo ah inaad ku wada joogtaan sababta aad u taagantihiin waa dareemi karaa ma ahan inaad xooladaad heshaan ma ahan inaad cid dhibaataysaan waa inaad heshaan nabadgelyo iyo ixtiraam waad helaysaan ciidanka waana ku ballami doonaa
taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed odobaa yuusuf raage ayuu kaasi ahaa markan haddaan eegno duleedka muqdisho dad saameyn ay ku yeesheen roob yarida ka jirta dalka soomaaliya ayaa xaalad nolol xumo oo aada u daran waxa ay ku haysataa deegaanka garas baaley ee duleedka muqdisho ibraahim maxamed mayow ayaa warkan inoo soo diray waxa ayna xilligan ka soo hayaamayaan deegaanada fogfog ee miyiga gobolka shabeellada hoose waa dad xoolo dhaqato iyo beeraley isugu jira oo roobyarida saameynta ugu badan ku yeelatay xoolaha iyo beerahana ay u waayeen biyo ay ku waraabiyaan qaarkood intii ay waddada ku soo jireen ayay gaajo iyo harraad u geeriyoodeen maamulka deegaanka garisbaarley uu hogaamiye guddoomiyaha deegaanka ayaa dib u dejin u sameeyey dadkii ugu badnaa ee deegaanadooda ka soo cararay guddoomiyaha deegaankan garisbaarley ku-xigeenkiisa arrimaha bulshada iyo hogayaha deegaanka ayaa kormeer ay ugu kuurgelayaan xaaladda dhabta ah ee dadkan ay ku sugan yihiin maanta ku tegay dhowr goobood oo dadkan ay deegaansanayaan ugu horreyn qaar ka mid ah dadkan ayaa guddoomiyaha deegaanka garisbaarley faahfaahin ka siiyey dhibaatada xilligan haysata carlo dheeraa ka imaani deemaa ka imaani ba'aad la'aan biyid la'aan hore waa noo dhammaadeen agoonaa qabaa naftay gabartay ka dhimatay agoon yaryar ah haddaba welib waa baahagnahay buushkaana ka jirnaa gabartay iga gelisay
waayeen waxaa noo sheegtay hadda maxaa u baahan tihiin marka waa baahan nahay dhar hunguro kobo maa'uun wax una qabna ma jiro waa u jeedaan waa arkaysan musqul la'aan waay gogol la'aan waay ontii la'aan waay wax idinka laydin sheegaya ma jiro guddoomiye maanta waa arkaysaa ummaddan macluulsan oo maanta dad u baahan horta dhibkan ilaaha dadka bixinayo inaa idinka noo gargaartaan maamadan garab joogsataan ayadana mana cawiya maalin waa ordu haysaa cawo hurdu malla maalin hergel malla wax malla anigaa noo orduwaysaa khayr allaha siiyo ajar ee sanaad allaha siiyo idinkan kaalinkiina guta ilaaha noo gargaarayo idinka noo dadaala wax ilaahayna siyaan halaynaa wixii kale ma halayno waxaan ilaahana keenay biila'aantaan roob la'aantaan waxaan imtixaan waay ilaaha noo keenay alhamdulillah alhamdu alshukru buul warbo aa ka imaanay hoola waa igu baaba'ay lo' iyo eri iyo wixii bees la geliyey bii la'aan beed la'aan gaajo maacuun la'aan alaab la'aan dharaannimo aa ii hayso hadda waxaan dalbanaa inaa darba lay keeno maacuun lay keeno dhar lay keeno raashin lay keeno dadaa u baahannahay walaalaa u baahannahay gargaaraa u baahannahay haddii walaalna ma jirto muslimna ma jirto walaalow hanuu gaar halnuu gaar wax kale un dhehe karna ma jira dhibaatada adankaba arku haysan ilaayaa keeni laakiin gargaar walaal waa u baahannahay gudoomiyaha deegaanka garesbaalley nuur xasan cali mahdi ayaa maamulka gobolka banaadir dowladda federaalka iyo hay-adaha deeqda bixiye ka dalbaday in dadkan gurmad lala soo gaaro karaamkayna inaan dib udejin u samayno dabadeedna muxuu ahaay maamulka naga sarreeyo gobolka banaadir aan farrintayna gaarsiino asagana oo u sii qayladhaansho hay-adihii caalamiga ahaa iyo asaga laftirkiisa waxuu qaban karaya muxuu ahaay cid walba oo mucsiniina oo ilaahay wax siiyey inay dadkan gargaarto sababtoo ah dadkan waa dad soomaaliyeed waa dad dhibaataysan dad macluul hayso ma galaan dhedheeshii waa dareemi kartaa qof bilaadan hoon ilaahay duu ku idmaayo cawi laba maalmood iyo laba maalmood iyo laba maalmood iyo laba habeen aanan waxba cunin waa dareemi kartaa nafaqadaraa jirta caruur badan oo dhibaataysanaa jirta shuban biyoodaa jira marka dhibaatadu way fara badan tahay awalan waxaan leenahay ilaahay subxaan qaadirhay dhibaatada ummadda ha ka dul qaado ilaahay asaa gacantiisu weyn tahay gacan bilaadan waxa waaye waa uun dhiig joojin moogiyo gacan bilaadan baahi looga bixi maa laakiin dadkan uun waa uun aniga muhiimaddayna waxay tahay dadkan wax allaal wixii lasoo gaarsiin karo hadday bacad tahay hadday hooy tahay hadday musqulo tahay hadday tahay raashin ilaah hadduu ku idmaayo hadday tahay caafimaad wax ay u baahnayn ma jiraan intuu bilaadan u baahan yahay haystaan waxay heystaana lama arko intii bilaadan u baahan yahna way u baahan yihiin sababtoo ah maanta qof soomaaliyeed oo u dhimanayso muxuu ahaay toban kunoo shilin amba labaatan kunoo shilin ay mahan daadsan yihiin ayada laftirkeeda waa uqubo la isweydiin doono maalinta qiyaamo marka waxaan leenaha fadhiga ha laga kaco hadday mas-uuliyiin tahay hadday tahay hadday tahay dadka ganacsatadaaba dadkan mahan in lasii eegto dadkan ilaahay ayaa dhibaatada u keenay xoolahoodii way baaba'een beerahoodii way ba'een way rafaadsan yihiin caruurtooda ayagoo dayayo hooyada caruurteeda ayadoo dayaysay ku hor dhimanee waxawaaye canugaan naasoo nuugana lahayn xoolana loo lisayn wax kaleentoo nafaqa anba faleenbana aan lagu surayn waa dareemi kartaa inuusan badbaadayin ilaah wax badbaadasha laakiin waa dareemi kartaa ilaah hadduu ku idmaayo in meeshaasu aysan nolol dhul marka hooyada iyadoo cunuga dhabteeda saaran yahay iyadoo dayo waxay u qaban karta isan jirno ku kor dhimanaa marka dadka mas-uuliyiinta ah oo ilaah hadduu ku idmaayo amba amba muxuu ahay ganacsato ha ahaadeeno amba dad kaleentoo ilaah wax siiya ha ahaadeeno dal iyo dibad meeshay joogaan waxaan codsanaynaa in dadkan loo soo gurmado annaga naftirkeena waxaan samayn doonaa akoonno aan muxuu ahaay aboohyo iyo wax aan ku fidin doono sababtoo ah dadkan dad lasii fiirsan kara ma ahan waxaa waaye baahidan waa baahi rabbaaniya saddex gu iyo afar gu roob ma di'in siday sheegayaan marka waa dareemi karnaa marka dadkan waa dad miyii ku noolaa jiray magaalo wax kama yaqaanaan dadkan haddaan meel lagu xanaanayno waxa waaye magaaladii laftirkeeda dhibaato ayay ku noqon doonaan meeshaan anaga hadda waxaan ugu hortegayno on dib u dejinta iyo intigraamka inaan u samaynayno waa dadkii uun magaalada in laga hor istaago maahan annaga hadda deeq qaloon hayno ma jirto wax kaleentoon hadda aan awoodno ma jiraan marka cid walba wax haysatay iyo mas-uuliyiinta naga sarraysa gebigood waxaan leenahay war dadkaan ha loo istaago dadkaan ha loo istaago
ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan deegaanka garisbaalley ee duleedka muqdisho
halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya markan akhbaaraadka dibadda hogaamiyaasha muslimiinta ah ee dhowr gobol oo dalka mareykanka ku yaala ayaa waxaa maalmahan uga socday magaalada washington d c kulamo ay la qaadanayaan qaar ka mida xubnaha kongareeska ee dalka mareykanka waxyaabaha ugu badan ee loogu hadlay kulamadaas ayaa waxaa ka mid ahaa arrimaha la xiriira islaam naceebka la dagaalanka argagixisada iyo inaan muslimiinta loo waxyeeleynin diintooda aaweed ugu dambeyntiina dowladaha masar iyo israa'el ayaa midooda yurub kula heshiiyey in loo iibgeeyo gaaska dabiiciga ah dowladda masar iyo israa'el iyo ururka midooda yurub ayaa kula seexday heshiis ka xiriira gaaska dabiiciga ah ee wax lagu karsado taas oo qorshaha heshiiskan yahay in dalka israa'el uu gaaska dabiiciga u dhoofiyo suuqyada dalalka midooda yurub iyadoo lasii marinayo labada warshadood oo ku yaala dalka masar heshiiskan ayaa qalinka lagu duugay maalinimadii arbacada aheyd oo shalay aheyd intii lagu guda jiray kulanka madasha bariga badda ee mediteraneanka kaas oo ka dhacay caasimada dalka masar ee qaahira waxaana ujeedka shirkan uu ahaa in la ballaariyo iskaashiga dhinaca gaaska dabiiciga ah ee u dhexeeya dalalka masar israa'el iyo ururka midooda yurub zayid zaadakh oo ah aqoon-yahan u dhashay dalka masar oo ka tuqasay cilmiga bulshada ayaa waxa uu sheegay in kudhawaaqista heshiiskan uu rasmi ka dhigayo iskaashii soo socday muddo bilo ah oo u dhexeeyay saddexdan dhinac saadaq waxaa kale ee uu sheegay inuu hadda isku dayo inuu ka odayeedo ka odayeeyo xal uhelidda muranka ka taagan dhulbadeedka u dhexeeya israa'el iyo lubnaan halkaasi ay ku jiraan gaas aada u tiro badan waxauna sidoo kale hindisahan uu yahay in haddii xal laga gaaro in lagu daro heshiiskan lala galay midooda yurub guud ahaan warkiisa wax aad saakay kala socoteen raadiyaha dalsawaan dhegeynta ciddu warkayga seego maraheena bulshada ayay ka daalacan karaan in nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel